Gudoomiye ku-xigeenka degmada Garowe ayaa xariga ka jaray xarunta Hanaano oo dib u dhis lagu sameeyay. Munaasabadda xarig jarka waxaa ka qayb galay maamulka degmada Garowe, madax ka socotay wasaaradda caafimaadka iyo madax ka socotay barnaamijka damal caafimaad. Isku duwaha wasaaradda caafimaadka Puntland ee gobolka Nugaal Maxamed Jaamac Xirsi ayaa ka warramaya dhismaha xaruntan.
salaam ka bacdi xaruntani dee annaga nooma cusba dibu habaynta iyo dibu qurxinta iyo dibu casriyeynta uunbaa cusub laakiin waxay ahayd xarun furan adeegta oo m c h ahaan u shaqaysa oo ay ku yar yihiin dhismayaasha iyo shaqaaluhu uun laakiin ka mida xarumaha magaalada garowe ka shaqeeya ee m c h-yada ah aad baannu maaragtay ilaahay ugu mahadcelinaynaa noo suurogeliyey dhismahan quruxda badan waxaannu kaloo u mahadcelinaynaa ciddii ka qayb qaadatay dhismaheeda wax ku bixisay taageertay ama dhul ha noqoto ama dhisme ha noqoto ama qalab ha noqoto ama daawo ha noqoto ama maxay ahaydtey waxyaalaha kale ee meesha looga baahan yahay ha noqote aad baan ugu mahadcelinaynaa intaa ka bacdi xaruntu awalba waa shaqaynaysay haddana waxaannu rajaynaynaa maadaama laga baxay dhismihii yaraa oo cidhiirka ahaa in ay saddex laabanto oo shaqadii ay saddex jibbaar noqoto ama kaba badato oo quruxdaa meeshu ay leedahay ay yeelato soo jiidid dadkana ay soo jiidato ay yimaadaan shaqaaluhuna ay diyaar u yihiin inay dadkaa u adeegaan gudoomiye ku-xigeenka degmada garowe maxamed xamari ayaa sheegay in xaruntan bulshada ay baahi weyn u qabtay
intaa kadib dhismahan quruxda badan aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa xarunta horeo lagu shaqaynaya xarun kooban bay ahayd runtaa dadaalkaa waxaa sameeyey wasaaradda caafimaadka iskuduwaha gobolka dowladda hoose oo ka wada shaqaynayey waana wax lagu farxo maanta dhismaha inoo muuqda dhismaha waxaa la rabaa inaan ilaashanno mar walba deegaanka u ilaalinno nafteenna u ilaashanno ma garanaysaa waxaynu u baahannahay xirfadlayaal si toosa uga shaqeeya oo xirfad caafimaad yaqaan looma baahna inaynu dad shaqaalaha iska soo qoranno aan xirfad lahayn laakiin waxaan rabnaa mar walba sidaa hadda xaruntu u leedahay dhakhtar xirfadlayaal caafimaad inaan sidaasoo kale u sii xoojinna haddii ilaahay idanka dhigo cid kasta oo hawshaan wax ka qabatay ama wax ka geysatay ama tala ku lahayd ama garanaysaa dhinac walbaba aad baa uga mahad celinaynaa waa mahadsantiin baan leenahay haddana waxaan rajaynayaa in shaqadaani inoo furmayso oo aynu rabno inay siday tahay loogu shaqeeyo bulshada iyo deegaankaba shaqaalaha waxaan leenahay bulshada u dhibriya soo dhowaysta dadka caafimaadka dad tabar daran baa deggan xaafaddan dad danyaraa deggan in la soo dhoweeya u baahan yihiin in loo tiro u baahan yihiin xarunta xanaana ee garowe ayaa adeeg caafimaad oo dhammaystiran u qaban doonta hooyada iyo dhallaanka garowe